meel bay ka wada timi soomaali waa mid waa uliyo mayrax matana
alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu maalin wanaagsan dhammaantiin baa meel kasta oo aad joogtaan kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda wararka oo xilligan oo kale aad ka maqashaan raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya waa subax sabtiya taariikhduna waxa ay ku beegan tahay labaiyo labaatanka bisha tobnaad sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka qodobada kookoobanan barnaamijka ku falanqayn doona hadduu ilaahay yidhaahdo waxaa ka mid noqon doona waxaa magaalada jawhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe oo hadda caasimad u noqotay maamulka hirshabeelle laga dareemayaa qabanqaabada caleemasaarka madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka hirshabeelle iyadoo munaasabadaasna ay ka qaybgalayaan madax uu ka mid yahay madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo la filayo in goordhow uu gaaro magaalada jowhar haddaba wararkii ugu dambeeyey ayaan barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa waxaad kaloo barnaamijka aad ku maqli doontaan maxaa ka soo baxay kulankii dhex maray madaxweynaha cusub ee hirshabeelle iyo qaybaha kala duwan ee bulshada oo uu ka mid yahay ugaas xasan barnaamijkaad dhegaystayaal ku maqli doontaan iyo wararka ugu waaweyn caalamka saaka ee kuwooda ugu horeeya barnaamijka inta uu socdo cabdisalaan mukhtaar ayaa farsamaynaya anigana waa cabdirasaaq maxamed faarax waa mar kale iyo faaqidaada
soomaali waa mid waa uliyo mayrax matana weeyo meel bay ka wada
ummadiiay qabiilkiiyo qarannimadu waa laba aan isqaban karayn waayah marka dee qabiilka iyo qaranka aynu hormarino in qaranka waayo qof waliba waxaa laga doonayaa in qarannimada ay u istaagto barnaamijka faaqidaada wararka ayay heystaasi wadaniga ah ee ummad yahay la yiraahdo daafur u ahayd haddaba ah barnaamijka sidaan hore idinkugu sheegay waxaan ku bilaabi doonaa magaalada jowhar oo caasimadu ah maamulka hirshabeelle waxaa laga dareemayaa qabanqaabada caleemasaarka madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka cusub ee maamulkaasi uu yeeshay madax kala duwan ayaa ka qaybgeli doonta cabdishakuur cali axmed waryaheena oo howlo shaqo u jooga isla jowhar ayaa qadka telefoonka ku jira sida maamulka dhismihiisa uu bilowdana barnaamijkan ayuu halkaa inooga soo tebinayay wararka ku salaysan maamulka cabdishakuur bal soo dhowow saaxiib subax wanaagsan saaka waa sidee xaalada jawhar halo halo cabdishakuur waa maadsantahay waa tahay bal soo dhowow xaalada jawhar waa sidee saaka
waa mahadsan tahay mar kale cabdirasaaq saaka magaalada jowhar ee xarunta dowlad goboleedka ee hiirshabelle ee gobolada hiiraan hiirshabelle hadda waxaa laga dareemaya dhaqdhaqaaqi ugu dambeeyey ee qabasaarka madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka waxa ay magaalada soo gaaray wufuud kala duwan oo ka kala imaaneysa gobolada dalka gaar ahaan caasimada soomaaliya ee muqdisho waxaa la filayaa in halkan uu yimaado madaxweynaha jamhuuriyadda mudane xasan sheekh maxamuud waxaa kaloo la filayaa inay halkan ay yimaadaan madaxweynayaasha maamul goboleedyada dalka ka jira waxaa kaloo la filayaa in halkan uu yimaado gudoomiyaha gobolka banaadir ahaan gobolka magaalada muqdisho waxaa imaan doona oo halkan la sugaya inay soo gaaraan golayaasha dowladda dhexe ee soomaaliya mar ka socda oo iyo xildhibaano isugu jira hadduu eeba idmo haddana waxaa lagu jiraa qabanqaabadii ugu dambeysay ee uu ku daymaanaysa magaalada jowhar kusoo dhaweynayo banaanka ayaa si weyn loo adkeeyey ciidamada amniga haddii aan lahayn kuwa militariga gaarka ah iyo kuwa hay-adda nabasuuda iyo sirdoonka qaranka iyo kuwa boliiska ayaa magaalada ammaankeeda xaqiijinaya oo magaalada daafaheeda iyo gudaheeda ku sugan magaaladana waxaa laga dareemaya isbedel weyn oo la xiriira dadka imaanaya ka imaanaya haddii aan lahayd beledweyn iyo haddii aan lahayd magaalada muqdisho caasimada dalka soomaaliya oo qaarkoodba shalay iyo daraad iyo magaalada soo galeen waxaa kaloo filayaa in goordhow uu yimaado madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabelle oo maalmihii ugu dambeeyay kusugnaa magaalada beledweyne halkaasoo uu kala kulmay dhaqanka gobolka hiiraan gaar ahaan ugaas xasan iyo weliba qeybaha bulshada halkaasna soo dhaweyn ballaaran loogu sameeyey isaga waxaa la filaya in goordhow isaga webdi uu hogaaminayo oo beledweyne ka imaanaya ay jowhar soo gaaraan si munaasabadda caleemasaarka oo ay kaga qayb galaan dowladda waasaga
waata cabdishakuur marka dee weliye ku sugan magaalada ayaa tahay qofka dee maanta ku dhagaysanaya waxaad sawir guud ka siisaa magaalada saytasaaka
magaalada waa magaalo maanta jowhar qofkii yaqaano shalay oo magaaladan joogi jira maanta way ka duwan tahay jowhar oo meel kale daga aan lahayn oo wafuud ay buux dhaafiyeen jowhar oo ammaankeeda la xaqiijiyay jowhar oo qaabilaysa dad ka badan dadkii ku noolaa qarnigan ducadacilmo oo wafdi ka badan kala heer sarreeya wafdigii waayahan ku sugnaa ayaa maanta u joognaa magaalada muuqaal ahaan waxaa aada looga dareemayaa soo dhaweynta wafdiga imaan doona hadduu ebaidmo calamasarka ka qaybgeli doona qeybgeli ay kamid yihiin madaxweynaha qaranka iyo madaxweynayaasha dowlad goboleedyada jira marka jowhar maanta jowharkii la yaqaana ma jowhar way ka gedisan tahay waa jowhar cusub oo caasimad u ah dowlad goboleedka la dhisay hirshabelle gobolada hiiraan iyo shabeellaha dhexe muuqaal ahaana waxaad magaalada dareemaysaa in ay isku bedeli doonto magaalo ka duwan magaaladii hore ee xarunta u ahayd gobolka shabeellaha dhexe xarunna u noqon doonto labada gobol ee hiiraan iyo shabeellaha dhexe waxa ugu muhiimsana magaalada aad ka dareemaysa waxay tahay in meel la kala dega hadda marka la eego deegaankii deegaankiina wuu fidhay haddana meelaha muhiimka haddii aan lahay hoteelada iyo guryaha laamiga hareerihiisa saaran maanta jowhar meel laga dega ma laha oo xitaa dad wakti dheer kiriirsan ayaa degay oo doonayay in ama dowlad goboleedka xubno ay ka noqdaan ama xubnihii aqalka sare xubnihii baarlamaanka aqalka hoose dadka doonaya siyaasiyiinta magaalada aada u boodhaafiyay marka magaalada mashquulka ugu badan ee hadda laga dareemaya xitaa dadka cusub ee magaaladan imaanaya si ay ama uga mid noqdaan dowlad goboleedka hirshabelle ama dowladdii dhexe xubnihii halkan mateli lahaa labada gobol ee qaranka u mateli lahaa si ay qayb uga noqdaan ama wafuudda hadda imaanaysa oo ah midda ugu ballaarneyd ee ebed magaalada jowhar soo gaarta tan iyo markii dowladdii cabdullahi yuusuf allah naxariiste ee halkan timid ee xarunta u hayd meel gaara labada kun iyo afartii ilaa iminka waxaa imaanaya wafdiga ugu ballaarnaa ebed ee halkan yimaade magaalada jowhar oo xitaa la filaya inuu noqdo wafdi ka ballaaran kii laba kun iyo afartii halkan yimid waayahay cabdishakuur waan kula soo xiriiri doonaa aad baad umahadsantaa wafdigaas markuu yimaado cabdishakuur cali axmed wariyaheen ayuu ahaa qodka telefoonka magaalada jowhar si toosa ugu jira haddaba munaasabadda iyo qabanqaabadeeda iyo wafuudda hadba wakhtiba wakhtiga ay gaaraan waxaan idinkugu soo gudbin doonaa barnaamijyadeena kan xiga iyo wararka wararkeena sidoo kale waxaad naga daalacan kartaan beejidka internetka aan ku leenahay oo aan daqiiqad waliba aan soo gelin doono hadba wixii kusoo kordha wararka ku saabsan caleemasaarka maanta jowhar loogu samayn doono madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka maamulka cusub ee hirshabelle
midigay bidixi ma ka maarantaa madaxow majaha ma ka maarantaa maskax iyo aqoon ma ka maarantaa milayda heestiyo murtidiyo ujeedada jawaabahan mayaada waata dhegeystayaal barnaamijka faaqidaada ayaanu wadi ku guda jirnaa iyo ka hadalka arrinta ku saabsan maamulka cusub ee hirshabelle haddaba dhowaan wafdi uu hogaaminayay madaxweynaha cusub ee maamulka hirshabelle cali cabdulaahi ayaa waxa uu gaaray magaalada beledweyn ee xarunta gobolka hiiraan halkaa waxa uu kula kulmay madaxweynaha cusub qeybaha kala duwan ee bulshada oo uu ka mid yahay ogaas xasan ogaas khaliif oo markaa la doonayo in isaga iyo odayaasha kale ee xoogaa dhaliisha qaba ay la shaqeeyaan maamulkan cusub ee markaa ay yeesheen dadka dega gobolada hiiraan iyo shabeellaha dhexe haddaba ibraahim maxamed geedi waryaheena ayaan wax ka weydiin doonaa ibraahim bal soo dhowow maxaa ilaa iyo hadda natiijaahoo laga helay kulanka dhex maray ogaaska iyo madaxweynaha cusub ee hirshabelle madaxweynaha cusub ee maamulka hirshabelle ee dhawaan lagu doortay jowhar cali cabdulaahi cusable oo ku sugnaa labada maalin ugu dambeysay magaalada beledweyn ee xarunta gobolka hiiraan kulan waxa uu la qaatay ugaas xasan waa khaliif iyo weliba qaar ka mid ah siyaasiyiinta maamulka gobolka sida uu sheegay madaxweynuhuna mar uu saxaafadda la hadlayay kulankii oo la qaatay ugaas xasan ay isku afgarteen waxyaabihii ugu hadleen balse uu madaxweynuhu sheegay in ugaasku uu sheegay bal inay eegayo waxqabadkooda sida uu madaxweynuhu hadalka kusoo gaabiyey sidoo kale waxaa kulana qaatay maamulka gobolka xubnaha ka jooga gobolka ee hadda ku sugan oo ka mid yahay guddoomiyaha gobolka iyo weliba maamulka degmada oo dhammaantood ay wada hadleen sidii muxuu ahaa loo horumarin lahaa deegaanada gobolkan hiiraan oo ka abtirsada maamulka hirshabelle sida loo sugi lahaa amniga guud ee deegaanada hirshabelle ee gobolkan hiiraan sida bulshada ugu qaabqaadan karaan nabadda horumarka deegaanka iyo weliba nabadgelyada intaba waayo marka geedi ma ay suuro gashay dhanka ogaas xasan isna inuu warbaahinta uu la hadlo uu wax ka sheego kulanka uu la qaatay wafdiga uu hogaaminayay madaxweynaha cusub ee hirshabelle wafdiga oo kulanka la qaatay ogaas xasan inkastoo saxaafadu ay dabajoodka dabajoog ka ahayd haddana madaxweynaha cali cabdulaahi casuble oo mar uu saxaafada la hadlayay waxauu sheegay kulankii la qaatay waxaan ku weydiiyey dhinaca dhinaca ogaaska ogaaska ma ay suuro gashay isaga warbaahinta inuu la hadlo ruwaadkiila hadda ma uusan la hadlin saxaafadda kulankii ku saabsanaa kulankii ula qaatay wafdiga madaxweyne cali cabdulaahi casuble ee ku sugnaa magaalada beledweyn laakiin sidaa kuu sheega madaxweynuhu waxau sheegay kulanku isku afgarteen waxaabi looga hadlay balse saxaafaddu ma jirta ilaa hadda war war hadal ah oo dhanka ugaasku ay ka soo gaaray oo ku aadan kulanka labada dhinac waayahay marka dadka ku nool magaalada beledweyne aad bay u sugayeen waxyaabaha ka soo baxa kulankan dhex maray ogaas xasan iyo madaxweynaha hirshabelle dadku hadalhayntu maxay tahay saaka beledweyne markii la yidhaahdo hadalhaynta ugu badan saaka beledweyne sidaa sheegtaba waxa uu yahay waxyaabihii ugu muhiimsaansiya dadkay ku ogaan lahaayeen dhex maray kulankii ugaas xasan ugaas khaliif iyo weliba cali cabdulaahi cusable ee dhex maray ee ka dhaca magaalada beledweyne inkastoo dadku inta badan ay hadallo kala duwan ay sheegayaan haddana sida uu ugaasku qabo had in muxuu ahaa shirkii lagu qabtay jowhar iyo weliba maamul samaynta hirshabelle oo ugaasku marka hore diidanaa qaabka wax u socdaan balse hadda ilaa hadda lama oga waxyaabaha iska bedelay ugaaskaa iyo sida xaaladdu ay iminka marayso laakiin dadku inta badan way isweydiinayaan kulankii dhex mara waxyaabihii ugu muhiimsan laga wada hadleen laakiin madaxweynuhu waxau sheegay inuu ugaasku uu soo dhaweeyey marka uu yimid aqalka uu ka degan yahay magaalada beledweyne islamarkaasina kulan saacado badan qaateen oo wada sheekaysteen islamarkaana sida cali cabdulaahi cusabla uu sheegay in ugaasku uu hadalkiisa kusoo gaabiyo keliya in muxuu ahaa markay eegayo wada shaqaynta sida bulshadu weliba ay maamulka wada shaqeeyaan weliba sida maamulka hawshiisa u noqoto uu eegayo waaasku cali cabdulahi cusube ayaa sidaas saxaafadda u sheegay ma jirto wax war ah ilaa hadda ka soo baxay dhinaca ugaadka
waa tahay kaasina wuxuu ahaa wariyaheena ibraahim moxamed geedi oo qadka telefoonka magaalada beledweyne iigu waramayey wuxuuna iiga warbixinayey sidaad maqlayseen kulankii dhexmaray ugaas xasan ugaas khaliif iyo weliba madaxweynaha hirshabeelle cali cabdulaahi cosoble iyo waxyaabihii uu kusoo gabagaboobay sidaad maqlayseen madaxweynaha hirshabeelle wuxuu sheegay in ay is afgarteen ugaas xasan inkastoo ugaasku ilaa iyo hadda uusan la hadlin warbaahinta waa tahay weli barnaamijka faaqidaada wararka ayaad la soconaysaan
matanaweeyo meel bay ka wadag
wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka xukuumadda soomaaliya ayaa iyana waxa ay ka hadashay bilowga doorashooyinka ka dhacaya dalka sanadkan sii dhammaanaya ee labada kun iyo lix iyo tobanka doorashaduna waxa ayba ku bilaabatay aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya xubnaha kasoo kaga soo gelaya dhinaca gobolada iyo maamul goboleedada oo xildhibaan baarlamaanka maamul goboleedada ayaa muddooyinkii dambe aada usoo dooranayay aqalka sare galmudug puntland koonfur galbeed iyo jubbaland intaba ay soo gudbiyeen hirshabeelle iyo dhanka somalilan ayaa ilaa iyo hadda aanan soo dhammaystirin soo xulista xildhibaanada dhinaca aqalka sare kasoo geli doona baarlamaanka soomaaliya labadaasi maamul iyo doorashooyinkoodii intaba inkastoo ilaa iyo hadda qabanqaabada labadaasi maamul ee ku aadan doorashooyinka xildhibaanada aqalka sare kasoo gelaya ay wadaan haddaba wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka xukuumadda soomaaliya cabdiraxmaan maxamed xuseen odowaa ayaan arrimahaas wax laga weydiiyey maruu ka qeybgelayay barnaamijka toddobaadka ama kulanka jimcaha ee ka baxa warbaahinta qaranka soomaaliya haddaba barnaamijkii oo dhan waxaan ka soo qaadanay intii koobnayd uu uga hadlayay balqaabka ay u socoto doorashooyinka isagoo ka hadlaya bal wasaaradda arrimaha gudaha siday u aragto qaabkay u dhacday doorashooyinka aqalka sare ee baarlamaanka xildhibaanada kasoo gelaya deegaanada maamulada puntland galmudug koonfur galbeed iyo jubbaland oo soo dhammaystiray horta doorashooyinka isbedel weyna lagu sameeyey midda aqalka sare in ay ka timaado dowlad goboleedada oo baarlamaankooda soo xilaan qabaailkooda ayagu inta qanciyaan u qaybiyaan baarlamaanka geeyaan soo ansixiyaan dabcan hirshabeelle iyo somalilan markii laga reebo inta kale waa adinka arkayo shalay waa soo dhamaadeen waa u hambalyaynaya dhammaan puntland gaar ahaan oo gabdhuhu ay muujiyeen awood aan caadi ahayn oo yani saddex gabdhoodna ay kasoo baxeen gabaruna ayba si yar uga hartay kursiga runtii hambalyo gooniyahaysi kusii leeyihiin xoogga ay saareen laakiin dhammaan dowlad goboleedyadu shaqadoodii oo ku saabsaneed aqalka sare si hufan oo ay usoo qabteen waxaa dhiman aqalkii hoose oo loogu talagalay saddex iy labaatanka bish inuu bilaado alcadaala waxaan rabaa inaa ogaatid maadaama nidaamka totally la bedelay sida laba kun iyo labayo tobankii oo boqol iyo soddon iyo shan arday oday ay ku jiraan xerada iskoola bolisiyo waraaqaha kasoo saxiiya geey ay tahay ma aha arrintu guddiyada heer federaal iyo heer dowlad goboleed shaqeynaya unaaba kugu filan guddiga heer federaala jira guddiga heer dowlad goboleed ee arrimaha doorashada jira oo mid walba uu shaqooyin leeyahy waxaa jira afar iyo toban kun oo qof oo la rabo inay ka qayb galaan oo odayaashii laga rabo inay liiskoodii soo gudbiyaan halkii kursi konton iyo kow qof konton iyo kowga qof oo namber kamid a waa inay dhalinyaro yihiin namber kamid a waa inay haween yihiin foomka laga buuxinayo qofka markaad aragto waa foom weyn marka culayska participationka wuxuu keenaha hadday dib u dhac yimaadaan inuu yimaado laakiin hadda waxaad moodaa camaliyadii inay dhaqaaqdo waktigii loogu talagalay oo ah in soddonka november madaxweyne lagu doorto ani waxaan isleeyahay in lagu samayn doono haddii ilaahay yiraahdo waxa ay doorashadaani soo kordhisay marka dabcan annaga overall controlkeedaan leenahay ka warhaynteeda budgetkeeda laakiin guddiga technical iska leh waa guddiga heer federaal iyo arrimihiisa iyo guddiga heer dowlad goboleed oo arrimaha ku saabsan liisaska iyo foomamka iyo shaqadiisa wax shaqaahun ku leenahay wasaar ahaan ma jirto laakiin wax ay soo kordhisa waxay tahay horta number one in awooddii centralka inta laga qaado dowlad goboleedka la geeyo waa very very important taasoo keentay in garoowe cadaado baydhabo kismaayo ay ka shidan tahay maqaayaduhu iyo noloshu iyo siyaasadduna waa participation waa ka qaybgal
waa tahay kasin wuxuu ahaa wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka xukuumadda soomaaliya mudane cabdiraxmaan maxamed xuseen odowaa oo barnaamijka kulanka toddobaadka ee warbaahinta qaranka ka baxa maalinta jimcaha ah marti ku ahaa oo shalay ku beegnayd wuxuuna ka qaybgelayay sida wasaaraddu ay u aragto qaabka ay u dhacday doorashada xildhibaanada aqalka sare kasoo gelayay maamulada puntland galmudug koonfur galbeed iyo jubbaland deegaanada ay ka arrimiyaan wuxuuna sheegay in wasaaradda iyo dowladda dhexeba ay aad ay usoo dhaweyneen siday wax u dhaceen wuxuuna sheegay hadda in lasoo dhammaystiri doono xildhibaanada aqalka sare kasoo geli doona dhinaca maamulada ee maamulkan cusub ee hadda dhismay ee hirshabeelle iyo weliba dhanka somalilan waanu sugaynaa ayuu yidhi waa tahay barnaamijka faaqidaada ayaan weli ku guda jirnaa dhegeystayaasha iminka nagu soo biirana waxay nagala socdaan raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya gobolada dalka waxaa ka jira intooda badan abaaro dadka iyo duunyada saameyn ku yeeshay siiba gobolada koofureed iyo kuwa ku yaala bartamaha soomaaliya dadkuna xaaladooda aad bay u liidataa waxayna u baahan yihiin gargaar haddaba warbixin arrintaa ku saabsan ayaan idiin diyaarinay waxaana qalinka u qaatay wariyaheena sharmaake maxamed warsame sharmaake isaga ayaa inoo soo koobi doona warbixintan bisha tobnaad dadka soomaalida ah waxa ay fishaan ama ay rajeeyaan inuu curto roobkii dayrta waxaana sannadihii ugu dambeeyey dalka soomaaliya ka jiray roob yari mana aysan israacin gugiyo dayrtii hore oo dad badan oo beeraley iyo xoolo dhaqato ah ay ku haweenaayeen inay tacbadaan ama ay helaan biyo keed u noqdo oo baraagaha u buuxsha gobollada dalku waa ay kala duwan yihiin kuwo waxa ay leeyihiin webiyo mara inkastoo mararka qaar ay guraan ama ay dhibaatooyin kale ay sababaan kuwa kale ee aan webiyadu ay marin waa meelaha ugu adag dhanka nolosha marka la gaaro jiilaalka ama biyoyarida degmada dangoraya ee gobolka nugaal iyo degmada ayl ee isla gobolka nugaal deegaano badan oo hoos yimaada oo ay ka mid yihiin ceelbu budambuto baarweyn xaaji khayr ayaa waxay ka mid yihiin deegaanada u daran ay biyola'aantu xilligan ay ka jiraan oo dadka ay dunyada ku dhaqan xaaladooda ay tahay mid adag gobolka mudug oo ka mid ah gobolada dhexe ee dalka soomaaliya xaaladda dadka ku nool gobolka mudug guud ahaan waa ay ka saman yihiin biyoyarida waxaynay la wadaagaan gobolada kale ee dalka soomaaliya haba u kala darnaadaane koonfurta gobolka mudug waxaa ka jira deegaano badan oo ka mid ah roob la-aan waxaana yaraaday baadkii iyo biyihii waxaana taa weheliya dad ka barakacay guryahoodii ay degganaayeen ee magaalada gaalkacyo oo ay diriiro u dhexayso labada maamule ee wadadega magaalada gaalkacyo ee puntland iyo galmudug waxaana dadkii ka cararay oo xilligan dulsaar ku ah dadka ku nool degmada hobyo oo xaaladooda ay cakiran tahay ay noqotay mid cirka isku sii shareertay nolosha dadkaasina ee aad u liidato waa kuwana guddoomiyaha degmada dangoroyo iyo guddoomiyaha degmada hobyo oo ka warramaya xaaladdu sida ay tahay xilligan gobolka oo dhan waxaa ka jirta biyo la-aan abaar baana ka jirta xilligii dhowrka xilli roobaadoo lasoo dhaaftay sidii dayrkii iyo guurka ka horreeyay labaduba waa seejiyeen oo roobkabadiin haddana deegaamada ugu khatarsan oo ilaa hadda aan wax roobi ka diin waxaa ka mid a deegaamada hoos yimaada degmada degmada dangorayo degmada bayla iyo gobolka karkaar dhammaantii suulada la yidhaahdo ceel bur uus gureeb baqbaq meesha la yidhaha xaaji khayr budumbuto baarweyn tuulooyinkaas ayaa hadda ugu khatarsan mana jiraan hay-ado samafalay u istaagay inay u gurmadaan dadkaas dhibaatada loogu diran waxay tahay inaan indhaha ka eeganayno oo aanan waxna qaban karin awoodna aanaan ohan dadka lagu dhibaataysiiyey keliya awooddeeda waxay ku soo hortay in shacbiga degmada oo ayaguba dhaqaalahaan iska liitay in dadka loo baryo masaajidada looga baryo tabarla-aan dadka loo weydiiyo shaksiyaadka magaalada kulug oo dhaqaalahaan iska hooseeya ayaga xilliga basaanka hore ahay kamiineysatay aada shaqoogu wareyn in dhibaatooyin goolaha iskasa dadka shacabka ah tana ay ugu darsatay markaan kuu soo koobo caruurta waa waxaa la daayireeshin nafaqa darri iyo tabar darri dacan ayaa caruurta haysa dadka waaweyn waa la mid oo waa hayaa dac ma haystaan xaafadaha ay degiyiin waa meelo waarucaaga ay samayseen ama dada dulsaar ku yihiin yacni waxaad dareemaysaa meel aad u rafaad badan ay haysta dadka gobolka jubbada hoose waxa uu ka mid yahay gobollada oo ay ku nool yihiin xoolaha ugu badan ee soomaaliya gaar ahaan lo-da waana u muhiim lo-da inay helaan biyo joogto ah iyo baad mana jiraan xilligan baad iyo biyo waxaana dadka xoolodhaqatada ah ay qarka u saaran yihiin gebi ahaanba inay ka baaba'aan xoolihii yaraa ee sanadkan u badbaaday jasiiradaha hoos yimaada degmada badhaadhe oo ay ka mid yihiin raaskamboni kudhaa madhaba waxaa ka jira nolol aad u adag waxaana dadka deegaankaasi iskugu darsoomay cudurro ka dhashay biyihii oo dhanaa noqday iyo biyoyari waqooyiga gobolka gedo beled xaawo iyo doolow inta u dhaxaysa duunyada ku nool xoolo badan ayaa ku leeday biyo la-aanta iyo baadyarida ka jirta gobollada koonfur galbeed guud ahaan soomaaliya laisku yidhaahdo ee lixda ka kooban gaar ahaan gobolka gedo kuma jirta xaaladda gobolka jubbada dhexe oo cadowga uu gacanta ku hayo kuwaa oo dadka u diiday inay biyo ay soo iibsan karaan xitaa xoolahooda ay suuq geysan karaan waxaana xoolaha yaraa ay haysteen ay iskugu dareen boob iyo bililiqo wasaaradda arrimaha gudaha ee jubbaland iyana dhankeeda waxay cabiraysaa xaaladda abaaraha ee ka jira jubbaland jubbada hoose iyo gobolka gedo labadaba waxaa ka jira abaaro aada iyo aada u daran jubbada hoose bishii labaad iyo hadda inta ka dhexaysa kismaayo area roob kama dihin ama janwari iyo hadda ka dhexaysa roob kama dihin waadna gar waad garanaysaa waa deegaamada ugu xoolo badan oo ugu dhir badan mararka ay ka dhacda dada iyo dubooyin
waata dhegeystayaal codkaas wuxuu u dambeeyey warbixintii oo inoo diyaariyey waryaheena sharmaake maxamed warsame oo abaarta ka jirto koonfurta iyo bartamaha soomaaliya inooga diyaariyey sharmaake aad buu umahadsan yahay warbixintaas sharmaake ayaa barnaamijkii faaqidaada ee wararka u dambeeyey barnaamijka faaqidaada wararka intuu socday leylo cabdiraxmaan ayaa dhanka farsamada joogtay anigana waa cabdirasaaq maxamed faarax shiina dhammaanteen oo isku duuban waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo soomaaliya ee nabad وليميرح مطانا ويو ملبيك